Degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa laga daafuray olole wacyigelin ah oo Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Galmudug ay u sameyneyso carruurta iyo waalidiinta si loogu dhiirrigeliyo in carruurta la geeyo goobaha waxbarashada loogana faa'iideeyo iskuulada sida bilaashka ah wax loogu barto ee ku yaala degmada Guriceel. Mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug ayaana ololahan goobjoog ahaa. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa mas'uuliyiinta wasaaradda uga warbixiyay bulshada ku sugan kaamam kala duwan ee ku yaala duleedka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud iyo muhiimadda ay u leedahay waxbarashada.
meeshaan aan joogno waxaa la yidhaahdaa kaam gaashaan afar kilomitir magaalada u jirtaa waa meel magaalada ka fog dadka jooga meelo kala gedisanuu ka yimid dad dagaalladii etoobiya ka dhacay buu ka soo barakacay oo ku yimid meeshaan dad qaxii xamarba ay ka yimaadeen dad meelahaas ugu sokoda bahalka lee lababaar ayay ka yimaadeen meelo kala gedisan dadkaas ka yimid weeye waxay ahaayeen haddaan kala reebo dadka xamar ka yimid mooye dadka kale dad waxay ahaayeen hamiin mugdi ku jiro hamiin madow joogay ahaayeen aan qorin oon akhrin bay ahaayeen alxamdulilah rabbialcaalamiin hadda way ka baxeen bixiddaas waxaan uga mahad celinaynaa marka goowaad dowladda galmudug gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaan uga mahad celinaynaa mahadu ha ka gaadho
waxaan ka hadlayaa degmada guruceel meel ka mida uguna aadan qorraxsinka dadka barakacayaasha oo ku nool dhowr kilomitirna magaalada u jira ummaddaas oo ummadda qaran weyna ah weeye waxaan ka hadlayaa
waxbarasho goonina aan ku haysanin diini waa haysanaa laakiin wax maadilina ma haysanin mana awoodno inaan iskuullada ilmihii kuwa noombajaad ku goyon ku soo celiyo oo dantaygii kaleentaaba waxa ah marka waxaan idinka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada maanta oona soo booqatay inaa meeshaas waxbarasho nadiife iskuulaad annagoo meeshayna joogno ilmihii waa yiryiin meesha noolagu keeno ololahan ayaa ah mid muhiima oo wasaaradda waxbarashada ay ku doonayso in ay ku kordhiso tirada carruurta ku sugan deegaanada iyo xeryaha barakacyaasha ee aadaya iskuullada